bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha ay qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa habeenimo jimcaha oo ay sabti soo gelayso taariikhdu ay ku astaysan tahay laba-iyo tobanka bisha may sanada labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan faahfaahino dheeraada ayaa waxa ay kasoo baxayaan qaraxii ka dhacay galabta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose sida ay sheegayaan wararka ugu dambeeyey ee aynu naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose weerarka isqarxinta ah waxaa fuliyey sida la sheegay nin soo xirtay suunka walxaha qarxa lagu xidho kaasi oo ay ciidamada amar ku siiyeen inuu ka istaago balse kadhaga adeegay ugu dambayna qarxay waxayna sheegeen ciidamada ammaanka in qaraxa uu ahaa mid aan laga gaarin ujeedkii laga lahaa inta la xaqiijiyay laba qof oo shacab ah oo midig gabar tahay gabar yar ay tahay ayaa qaraxaasi ku dhintay halka iyo sidoo qarxa isku soo xiray sidan oo kale ayaa kismaayo waxaa ugu dhacay bilo ka hor qarax u geystay nin isku soo xiray waxyaabaha qarxa balse ma geysan wax khasaare ah oo dad soo gaaray xilligaasi ayadoona magaalada kismaayo lasoo sheegayay inay ka bilowdeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo taasi oo loogaga leeyahay in gacanta lagu soo dhigo kooxihii ka dambeeyay falkaasi sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah oo ku sugan beerxaano oo u dhexaysa magaalooyinka beledweyne iyo sidoo kale deegaanka halgan ee gobolkaasi hiiraan galabta ciidamada etoobiya waxa ay ku dileen wiil iyo aabihiis sida dadka deegaanka ay sheegayaan ciidamada etoobiya oo ah ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ujooga gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa ku sugan aagga halgan ee gobolkaasi hiiraan islamarkaasina u socday sida la sheegay magaalada beledweyne ayaa la sheegayaa in qarax lagula eegtay deegaanka baarxaano kadibna ay iyagu howlgal halkaasi ka fuliyeen ku dileen ayagoo caraysan wiil iyo aabihii dhalay oo ay ugu tageen mid ka mida guryaha ku yaala goobta qaraxka geeda macadda khasaaraha qaraxa loo dhigay ciidamada etoobiya kasoo gaaray balse warar aan la xaqiijin waxa ay sheegayaan inuu jiro khasaaro soo gaaray iyo burbur gaarigii ay wateen ciidamadaasi kuwaas oo la sheegay in ay ahaayeen gawaarida nooca loo yaqaano ama nooca waaweyn ee lagu daabulo ciidamada ciidamada saare loogu geysto deegaanada ay gacanta ku hayaan ama ay ciidamadooda ku sugan yihiin waxaa dhacday inta badan in waxyeelo ay u geystaan dadka rayidka ah halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer magaalada muqdisho waxaa galabta lagu dilay allaha u naxariistay ugaas cabdi dhoore oo ka mid ahaa ugaasyada dhaqanka ee maamulka galmuduga waxaana dilkiisa uu ka dhacay degmada warta gaar ahaan xaafadda laba dhagaxa goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dilka ugaaska ay geysteen dabley bastoolado ku hubaysan kuwaasi oo dilka kadibna goobtaga baxsaday ilaa ay dilka markuu dhacay kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ah kuwaasoo aan ku guulaysan inay gacanta kusoo dhigaan dableydii ka dambaysa falka dilka ee lagu qaarajiyey allaha u naxariista ee ugaaska ugaasa cabdi dhoore ayaa waxaa goobtaasi looga qaaday dhaawac markii hore inkastoo uu ku geerooday intii waddada lagu sii waday ama intaan la gaarsiinin isbitaalkii loo waday shalay ay ahayd markii dabley hubaysan sidaanoo kale degmada hodan ay ku dileen allaha u naxariistay sayid cali cismaan abdidoon oo ka mid ahaa ergooyinkii galmudug kusoo xulay xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya muddooyinkan dambe waxaa ka soconaya magaalada muqdisho dilal qorshaysan oo loo geysanayo inta badan ergooyinkii kala duwanaa ee ayagu tegay magaalada kismaayo waa magaalooyinka maamul goboleedyada dalka ee lagu soo doortay xildhibaanadii qaybta ka ahaa kuwii ayagu soo xulay xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana sidoo kale jiray dilal qorshaysan oo horey kooxaha kasoo horjeeda dowladda ay ugu geysanayeen dadka la sheegay in ay ka tirsan yihiin ama ay qayb ka qaateen soo xulista ama soo dhisida dowladda haatan jirta ee uu hogaaminayo maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo arrintan ayaa u muuqanaysa mid wiiqaysa hadal madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xilligii ololaha doorashada uu ka jeediyey mudanayaasha baarlamaanka hortooda taasoo ahayd in dowladdiisa ay ilaali doonto muwaadiniinta soomaaliyeed oo inta badan dilo qorshaysan loogu geysto gudaha caasimadda iyo qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la ayaa kulan la qaatay xogeyaha gaashaandhigga maraykanka jemi metis isagoona ay ka wada hadleen arrimaha ammaanka iyo dhismaha ciidamada labada dhinac ayaa waxaay ka wada hadleen xoojinta taageerada maraykanka ee arrimaha ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale sidii al-shabaab looga saari lahaa meelaha ay gacanta haatan ku hayaan xogayaha difaaca maraykanka ayaa shalay khudbad ka jeediyey shirki ee looga hadlayay arrimaha soomaaliya waxa uuna soo dhoweeyey qorshaha amniga qaran jemetis ayaa sheegay inay taageere inay taageersan yihiin qorshaha amniga qaranka ee dowladda soomaaliya ay soo diyaarisay waxa uuna tilmaamay in maraykanka uu sii xoojin doono tababarka ciidamada soomaaliya bishii hore ayay ahayd markii maraykanka ciidamo u ciidamo u diray soomaaliya kuwaasoo tababar siinaya ciidamada soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom toddobaadkii hore askari ka tirsan ciidamada maraykanka kuwoodii loo soo diray soomaaliya ayaa ku geeriyooday howlgal ka dhana al-shabaab oo ay ka qayb qaadanayeen ciidamada sida gaarka ee u tababareen maraykanka ee kumandoosta soomaaliya kuwaasoo shabaab iyo iyagu ay ku dagaalameen qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya deegaanka shimbir oo hoostaga magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa waxa ay sheegayaan in al-shabaab ay weerar ku qaadeen gaari ay la socdeen shaqaale kenyaan ah waxaana weerarkaasi u geystay dhimasho iyo dhaawac saraakiil ka tirsan ciidanka kenya ayaa waxay xaqiijeen in weerarka lagu dilay laba ruux oo ahaa shaqaale dhanka caafimaadka ah waxaana lagu dhaawacay laba kale saraakiisha u ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in in shabaabkii weerarka geystay ay goobta ka baxsadeen shabaab ayaa dhowr jeero hore weeraro ku qaaday ama ka fuliyey gudaha waddanka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari waxaana inta badan khasaare xoogan uu soo gaarayay shaqaalaha ama muwaadiniinta kenyaanka ee xilligaasi maraya waddooyinkaasi ayadoo shabaab ay inta badan sheegtaan mas-uuliyadda weerarka ay ka geystaan qaybo ka mida gudaha waddanka kenya warkii oo aad fiidnimadan caawa ka dhegaysanayseen akhyaartaaynu jecelnahay raadiyo wardheer waa inaga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin akhrinayay warka intaynu warkan warka xiga ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu